kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajooga soomaalida ee somali diaspora news com dhegeystayaal guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiya jaamac shabeel ayaa waxa uu inooga waramay khilaaf hareeyey xisbigaasi oo muddo dib u dhigay shirweynihii xisbigaasi uu yeelan lahaa maxamed xasan daacad oo ah wariyaha shabakada wararka qurbajoog dotcom ee magaalada hargeysa ayaa jaamac shabeel hargeysa kula kulmay oo wax ka weydiiyey xal dhowaan laga gaalay khilaafka xisbiga kulmiye ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey bal in uu inooga waramo iyo sida uu u arko hankii iyo hanaankii xisbiga khilaafkiisa loo xaliyey jaamac shabeelna waxa uu ku jawaabay bismillahi raxmaan raxiim horta dee marka cid loo saaro dhexdhexaad ee ladhaa khilaafkaa soo xaliniya ciddaas waxaa ka fikirtaa wax waxay isleedahay way ugu habboon tahay ama talada isleedahay way ugu habboonto taladaas waxaas ku dhammaanaya guddadayni in badan bay shaqaynaysay aad bay u shaqaysay dadaal badan bay gashay xalkanay soo dhigeenna waa kii ay danta moodeen sidaa labada socotaan dhinacyaduna way wada aqbaleen oo waa lagu raacay mar haddii laysku raaco la wada aqbalena waxa weeyda waa arrin waa arrin dhan marka waxaan arkaa waxay sida danta u arkeen in laiskula raacay inay tahay un dee sida habboon
sidee baad u aragtaa guddoomiye maxaad rajaynteele baad ka qabtaan in shir shirweynaha xisbiga kulmiye oo muddooyin fara badan dib u dhacay oo wakhtigii loo asteeyey uu ku dhici karo maxaa dambaanada arrinta u haystaan
waxaan haysnaa iminka waxa keliya hawsha keliya taala waxaa weeye waa qabashadii shirka oo keliya wax awla oo kale ama khilaafo wax kaloo laisku khilaafsan yahay ama wax aragtiyoo kale oo jira imka ma jiraan waxaadhew keliya waxaa weeye waa sidii shirka loo qaban lahaa shirkuna sidaa la socotaa wuxuu ku midaysan yahay labaiyo labaatanka maarti wakhtigu iska soo soco iska soo socdo bishii uu shirweyne hore qabsoomay unbu kana ku qabsoomaya insha allahu tacaala rajo weyne oona ka qabnaa deeta ilaahayna maqano qadar kale ilaahay baa leh marka ingiriiska waxay ku maamaahaan mambro bowsis angodhis bowsis bini aadamkuna saasaynu yeelaynaa baynu yidhaahdaa ilaahayna tiisun baa socota marka waxaan rajaynaynaa ti ilaahayna maqalda laakiin annaga rajadayada iyo malahayaguba waa inu labaiyo labaatanka ku qabsooma haddii aan la yidhaahdo seebay u socotaa qabaqaabada ilaa hadda qabaqaabada hawsheedii intii badnayd waabay dhammaysay xoogaa yaroo iskabaraacina baa u hadhay marka hawl qabaqaabo wuu habsaamayaana ma jirto haddi insha allahu tacaala waxaad nagu warantaa guddida qabaqaabadu halkii ku dambaysay ma qaarkaa la samaynaya mise kuwiiba hawsha sii wadaya dama iyaga baa shaqaynayaba guddidii qabaqaabada ayaa shaqaynaysaba oo hawsha waday iyadii baana hawsha wadaysa marka dee iyagu maalin gacad ku haya hawsha shirka
waxay fariinta ugu dambaysa ad u gudbinaysa shacabka iyo taageerayaasha xisbiga guud ahaantiisa
fariintaan u gudbinaya waxaa weeye taageerayaasha xisbiga inay ogaadaan midnimada iyo wadajirku inuu wax yahay faraaruq iyo kala qaybsanaantuna aanay wax guula oo lagu gaaraya aanay jirin xisbigu waxaa ku soo gaadhay guul iyo midnimo iyo wadajir iminkan waxaa lagu baaqayaa in qof waliba dhinaciisa ka dhowro wadajirka iyo midnimada iyo guusha xisbiga si insha allahu tacaala aynu dagaalada dambena guusha u hantino gudoomiye haddaan su-aal aan yara ilduufayaan ku weydiiyo waa kuma musharaxa rasmiga ah ee jigada madaxtinimada u taaganaya xisbiga
horta shirkan iminka la gelaya dadku laba shir bay isku khaldayaan shirkan iminka la gelaya waa shirweynihii xisbiga oo kongresskii kongresska waxaa lagu soo doortaa guddoomiyaha xisbiga ku-xigeenada xokeyaha guud iyo golaha dhexe intaasaa lagu soo doortaa waxaa iminka xeerfoodhin uu raaciye oo koley anu aanu arkay in nidaamka qaldanay taba aanu hagsanan nidaam ahaan marka loo eego maxaa guddida fulinta ku daraya oo ka dhigan dee wasiirada oo la yidhi baarlamaanku ha doorta oo kale ayay la mid tahay arrintaas kolle waxbay u baahan tahay waxaa laga qabtay u baahan tahay arrintaa guddiga fulintu waayo wasiirro baarlamaanku soo doortay madaxweyne ma xukumi karo marka intaa wax laga qabtaa way u baahan tahay sharci ahaan oo nidaamkii la toosiyo haddii maanta la toosi waayo oo laisla wada arki waayana way iman doontaa maalin la arko oo la toosiyaa qaladkaa sharciyaa la galay laakiin intaa markuu doorto shirweynahani shirweynahan wuu xidhmayaa waxaa fadhiisanaya golhay dhexee la doortay ee fadhiisanayeen de ka bacdi uu sharcigu xadidayo golaha dhexee la doortee dambe ayaa musharax uu imanayaa markaa way ka dambaysaa sheekada musharax sheekada shirweynaha waa laba hawloodoo kala dambeeya laba arrimoodo kala dambeeya aad iyo aad baad mahadsantahay guddoomiye waayo adigaa mudan